subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington
waa subax khamiisa bisha abriilna waa shan sanadka laba kun iyo siddeediyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka midraban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddeenna saakana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah xaflad lagu abaalmarinayo dadka soomaalida ee bulshada wax ku soo kordhiyey oo ka dhacda magaalada london ee carriga britain waxaan kaloo idiin haynaa fanaanadii soomaaliyeed saare axmed jaamac oo shalay magaalada hargeysa lagu aasay
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan oo idinku soo socda ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa arbacadii shalay sheegay in maraykanku uuna dagaal ganacsi kula jirin shiinaha hadalkan ayaa yimid kadib markii dalkaas shiinuhu uu ku dhawaaqay qorshayaal tacriifadu ugu soo rogayo badeecada maraykanka laga dhoofiyo oo qiimahooda uu gaadhayo konton bilyan oo dollar taasoo jawaab u ah mid uu maraykanku shiinaha saaray fariin dhinaca twitterka oo arbacadii shalay soo diray ayaa master trump uu ku yidhi annagu dagaal ganacsi kulama jirno shiinaha dagaalkaasna sannada ka hor ayaa lagaga guulaystay dadkii nacasyada ahaa ee waxmatarayaasha ahaa ee maraykanka soo hogaaminayey waxa uu intaasi ku daray oo yidhi hadda waxaa miisaaniyaddeennu ay dhiman tahay konton bilyan oo dollar waa shan boqol oo bilyan oo dollar iyadoo lacag kaleoo gaadhaysa saddex boqol oo bilyan oo dollar oo maraykan dolarka maraykankana ay naga maqan tahay taasoo markii taasoo ah markii hindisaha tichnolojigana laga xaday trump waxa uu fariintiisa kusoo gebagabeeyey sidan kuma sii socon karno
inkasta oo uu u dhintay si xaqdarro ah martin luther king waxa uu nooga tegay taariikhdiisii cadaaladda iyo nabadda ku saabsaneed hadalkaasi waxaa sidaas u yiri madaxweynaha dalka maraykanka donald trump kadib markii hogaamiyihii usoo halgamay xorriyadda madaniga ah martin luther king loo dabaaldegay kontonguuradii kasoo wareegatay markii meel fagaara ah lagu dilay gobolka tennessee madaxweyne abraham lincoln ayaa u dagaalamay inuu cirib tiro qaybsanaanta maraykanka aanan macnaha weyn ku fadhinin ee isirka ku salaysan isaga oo ku dhawaaqa xorriyadda kadibna boqol sano doctor kin ayaa sii waday inuu u halgamo maraykanka uguna baaqo inay diidaan cadaaladdarrada iyo foolxumada isirta koorka ah ayaga oo qaatay quruxda ibni aadannimada iyo in la wada siman yahay iyadoo oonan la eegaynin midabka qofka uu leeyahay iyo halka uu ka soo jeedo ayuu yidhi madaxweyne donald trump isagoo warkiisa sii wata dhimashadii doctor kin kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii oo ay raacday dilkii madaxweynihii hore ee maraykanka john f kennedy kun iyo sagaal boqol lixdan iyo saddexdii iyo sidoo kale dilkii lagu dilay hogaamiyihii asna saasoo kale u doodi jiray dadka madow maalko x kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii ayaa waxaa guud ahaanba dalka maraykanka sannadahaasi lixdameeyadii ee ka sababtay in ay ka kacdo rabshado xooggan oo saameyn ku yeeshay magaalooyinka washington d c baltimore new york city ditorio iyo sidoo kaleeto chicago iyo kansas guud ahaana dalka maraykanka si weyn ayaa arrinkaasi looga dareemay subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal sida idaacadaheenii xalayba aad ku maqasheen iyo shalay waxaa weli taagan ismarwaagi siyaasadeed ee u dhexeeya guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kaleeto xubnaha baarlamaanka ee dhinaca kaleeta ah ee ayagana raba in mooshin ka dhana guddoomiyaha baarlamaanka xilka looga qaado haddaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda xalay waxa uu waaga ku bariyey si toosa waxaa khadka telefoonka ugu jira waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir bal soo dhowow wararkii ugu dambeeyey maxaad nagu soo birin kartaa
shahra waa mahadsan tahay guud ahaan magaalada sababta waa ay degan tahay dadkuna si nabada ayay ku waabariisteen marka laga reebo in weli wadooyinka muqdisho ay qaran yihiin isku socodka gaadiidka magaalada weli hakad ayuu ku jiraa goobihii hay-adaha amnigu ay qareenna weli siday uqaran tahay ma jiro waxwara oo la xiriira oo in wadooyinka la furay in xaaladii caadi kusoo laabato saraakiisha amniga iyagu gacanta ku haya xaqiijinta amnigu ay heleen ilaa iyo hadda marka laga reebo amarkii hore wadooyinka lagu xiray ah oo dhowr sargaal la hadlay daqiiqado ka hor dhanka kale hay-adaha amniga ayaa weli faahfaahin ka bixinaya xaruntii golaha shacabka iyo fadnaanshihii shalay fadhiyadii baaqbay ciidankii gudaha u galay xaruntaas ayaa saraakiisha amnigu ay weli daba joogeen xalay waxaa saqdi dhaqashil jaraa'id muqdisho ku qabtay taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya genaraal cabdulle jaamac gorod wuxuu ka hadlay in daba taagnaayeen arrintii la xariirtay ciidamadii halkaas galay wuxuu xusay in ciidamo ka tirsanaa kuwa xooga dalka dareeskana ku labisnaa ay ahaayeen wuxuu xusay in ciidankii gudaha u galo ay hadda ku jiraan gacanta hay-adaha amniga gaar ahaan in ciidankaas ay gacanta kusoo dhigaan oo ay qaran yihiin wuxuu intaasi ku daray inay hadda ku daba joogaan ciidamo kale oo qaarkood uu ku sheegay inay ahaayeen maleeshiyaad aan ka tirsana ciidamada dowladda soomaaliya ama ciidamada qalabka sida ay ku daba joogaan taliyuhu wuxuu xusay inay baaritaano ku hayaan cid allaala cidda arrintaasi kulug lahayd gaar ahaan ciidamadii gudaha u galay xarunta golaha shacabka maalintii shalay sahra waayahay maanta xaalka muxuu noqon doonaa ma wax waanwaanaa jirto mase in laisu yimaado ilaa iyo haatan cid ka hadasha ma jirtaa
wax la xiriira oo hadda banaanka taagan oo ka socda waa waan muuqataay ma jirto laakiin waxaa socda dadaal ilaa iyo habii hore soo bilowday oo si gaara ay u wadaan howlgalka midooda africa amisom lagu magacaabo soomaaliya arrintaasi waxaa markii hore aada howlanaa mara midooda africa faranseeska madeero wakti dambe ayuu habeen habeen ka hor ku gaar madaxtooyada shalay marka arrintan ay soo baxday ilaa iyo xalawa dambe waxaa xarunta hargeysa iyo xafiiska madaxweynaha dhowrja ku laalaabtay taliyaha amisom generaal dhinacyada waxyaabaha ugu waaweyn laga wada hadlaya waxay ahayd arrinta la xiriirta qaarka ku dhacaan iyo sakajinta amniga gaar ahaan xarunta golaha shacabka iyo gudooa golaha shacabka sheekh cusmaan sahla waxaa jiraan xildhibaano golaha shacabka ay ka hadleen xiriirta ciidankan la xiray taliyaasha aan taliya xooga dalka uu ka hadlay inay ahaayeen ciidamada sila hargeysa gacanta ku haya guddoonka golaha shacabka waardiyaha staafkiisa ahaa ama waa gaaraan guddoomiyaha baarlamaanka waxay ku yeereen ama ay ku baaqeen in ciidankaasi dib ugu soconiyo in guryaha uu leeyahay khasaalad ciidamada soomaaliyeed ah gaar ahaan ciidankii halkaasi kusunaa koofi guduuda laakiin hadda ammaanka gudoomiyaha golaha waxaa gacanta ku haya ciidamada amisom oo dabcan maanta shalay markii dambe gaadiidka hubaysan amisom kaga soo gudbiyey golaha shacabka oo si largeysa ku soconiyey ilaa haddana ammaanka gudoomiyaha waxaa gacanta ku hayo ciidamada amisom sahra cabdiqaadir inkastoo codkaagana uu gogo-aya xagga khadka haddana aroor ayay u muuqataa muqdisho waktigan bal xaalada guud iiga waran magaalada hadda sawir ma ka bixin kartaa sida wax ay yihiin
saara xaalada guud ee magaaladu ay degan tahay dadku si nabad ay ku soo kaceen dadku waxay hadal hayeen xaalada guuda siyaasadeed iyo qarnashaha wadooyinka sidaan horey u sheegnay wadooyinku way xaran yihiin dadka isku socodka gaadiidka uu adag yahay maalihii hay-adaha amnigu ay xireen oo amarkii hore lagu xiray ilaa hadda amar kale oo ka dambeeyay oo wadaba jiraan saraakiisha amniga heeganka gacanta ku hayn waxay ii sheegeen in wadooyinkii ay weli sidooda u xiran yihiin oo ciidamada ammaanku ay ku sugan yihiin meelihii ay ku sugnaayeen habiidnimadii hal habiid ka hor meesha ciidamadu weli ay taagan yihiin oo ah lagu horay ma jiro ama ka dambeeyo
waad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho si toos ayuu xaaladihii ugu dambeeyay muqdisho noola socodsiinayay
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad nagala socotaan waa v o a washington hay-adda international somaly awards oo fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sanadkan toddoba qof oo soomaaliya ah ku abaalmarisay abaalmarino sanadla ah oo lagu qabto magaalada london xafladan oo ay kasoo qeyb galaan boqolaal dad ah oo u badan kuwa soomaalida dhexdooda iyo caalamkaba magaca ku leh sanad kastana hay-addan ay siiso abaalmarinta in la siiyo kuwa loo gartay inay bulshada wax kusoo kordhiyeen sanadkan toddobada qof ee xalay xafladaasi la guddoonsiiyey ayaa kasoo kala jeeda dhinacyada ganacsiga ciyaaraha tiknolojiyadda fanka iyo waxbarashada hadda wariyeena saare cabdi axmed ayaa wareysatay madaxa hay-addaasi international somaali awards maxamuud shire wax yaruun kadib markii ay xafladdii abaalmarintu soo dhammaatay waxaa sida britainna soomaaliya spiritku dadku oo shaqo fiican qabtay oo communitieskooda ka qabtay dad baa waxaa ka imaaday minnesota dad baa ka imaaday canada dad baa ka imaaday xataa sweden ilaa adiga kenya iyo soomaaliya iyo somaliland dad badan baa meel kasta ka imaaday oo london aan isku keennay waxaa rabnaa inaan soomaalida o dhan oo shaqo fiican qabta sportska businesska iyo technologyga soomaali badan baa meelahaas oo adiga hadda xoog saarsan oo different industry oo shaqo fiican qabanaya inaan meel isku keenno oo aan tartankan lagu dhex jiro oo laga qeyb galo alxamdulilah si fiican bay ugu kala baxday dad dadkii raayayna alxamdulilah kheyr baan u rajeynayna waxaa rabnaa inay i s a noqdaan ambassadorski i s a international somali awards laakiinse most important waxaa rabnaa dadku dadku oo soomaalidu adduunka o dhan is ogaano in anagu nahay image leenahay perceptionskota media perceptionkan aan bedelno oo anaga aan meel iskugu imaano oo aan isjeclaano aan isgarab istaagsano oo aan isrecognize shaqadaan qabanayno waa tahay maxamuud bal waxaad iiga warantaa xalay marka dadka aad siiseen international somaali awardska meeqo qof ayay ahaayeen maxaase lagu xushay ha meeshu horta waa categorieskeena waxa waaye lix category which means lix qof baa raayay each category waxaa ku dhex jira qof oo tartankaas ku dhex jira so haddaan ka bilaabo sportska waxaa raayay maamud furtun cusmaan oo minnesota ka tirsan oo ciyaarka isku keenta oo coach ah waxay bartaa orodka basketballka eedaa raayday tartankaasna waxaa ku jiray gabar yar oo hadda refree ah noqotay ingiriiska oo hadda yaro ah soo kacaysa waxaana ku jira wiil maxamed axmed oo dhaho oo reer canada ah xataa category galata oo business ah taasna aad aad ba horta dadku u gursadeen waxaa raayay wiil oo meesha muqdisho jooga muqdisho ka yimid oo business ka furtay oo reer reer holland ahaa diaspora ah oo wadankii ku noqday oo business furtay baa dadkaas raayay so categorieskao dhan wata waa lix last time achievement hataa waa ku dhex jiraa waa tan toddobaad taasna waxaa raayay xudaydi legendka oo xudaydi waa la yaqaana oday waxaa waaye oo music iyo kabanka tuma ha oo music somali cultureka iyo music oo impact ku sameeyey so alxamdulilah waa ku faraxsannahay dadkii raayay aad aad baa ugu faraxsannahay dadkii oo ka tartan ku dhex jirana oo meesha joogana aad ba iyagana ugu faraxsanaayeen inay ka qayb galaan oo iyagana walaalahooda ay garb istaagaan so taasi baa rabna inaan adduunka dhan tusno waa gartay ka qaybgalayaasha had iyo goor waxaad ku casuuntaan dad waaweyn oo qaarkood caan ah sanadkan yaad ku casuunteen oo imaaday sanadkan waxaa yimid madaxweynaha ka tirsan maxkamadda adduunka oo ku taala wadanka netherlands oo holland loo yaqaano jaj cabdiqaawi axmed yuusuf isagaa furay international somali awards twenty eighteen wuxuuna oota u mahad celinayey international somali awards shaqadii qabanayso laakiinse wuxuu rabay inuu dadku ummadda soomaaliyeed message u diro messagekuna waxaa waaye in laisku kulano laiskula isjeclaado laiskarib istaagsado isaga shaqadu qabanayo shaqo fiican waaye dadkiisuu jecel yahay dadkiisna wuxuu rabaa inay maxaa ahaa futurekooda ka fakeraan wadankoodii ka fakeraan wadankooda dhisaan and at the same timena wuxuu hamaan celinahay dhalinyaradu waxaa ka qayb galay ilhaan cumar oo reer minnesota ah oo ka tirsan state minnesota sixty b district sixty b oo representative u ah ayadana way way xirtay international somali awards waxayna ayadana waqtay inay soomaalidu horta ogaadaan waxay yihiin musnipoli meesha ay ka yimaadeen waxayna horta rabtay inay mahad celiso dhalinyaradu ku jiray categorigu aada ugu faraxday inuu maanta aragtay international somalia wars twenty eighteen in dhalinyaradu badan yihiin all the categories taasna waxay tusaysaa in somaali soomaalidu adduunkas meesha jooga inay futurekoodii ciyaalka dhalinyaradu ogaadeen inay futurekooda ka fakeraan most importantly in not only futurekooda ka fakeraan waddankoodii waxay qabtaan taasna aada ugu faraxday dadka marka awoodiskan aad siinayseen ama abaalgudyadan maxaad kusoo xulateen kaba soo qaad dhowr qof ayaad siiseen isrereeb ayaa ku imaaday oo lagu kala qiimeeyey maxaad ku xulanayseen qofka inuu finalka soo istaago amaba qofka ugu dambeeya stageka ee hantiya abaalmarintan so international somaliwood systemkeedu waxa waaye voting system oo public ah horta waxay leedahay two stage stageka ugu horeeya waa nomination websitegeena baa furnaa dadku adduunka oo dhan baa weydinaa maxaa qof kasta oo communityna oo shaqo fiican qabta soo sheega way soo qoraan way noosoo way noo soo diraan waan fiirinaa kabacdi waan soo gelinaa haddana websitegu after stagekaas u dhamaado so each category saddex qof baan gelinaa markaas iyadana websitegaa lagu celiyaa tartankaa la ganaa oo dadku ay ka qayb galayaan oo adduunka o dhan iyagana maxaa aha taageerayaan qofkii ay rabaan
kaasi waxa uu ahaa maxamuud shireex madaxa hay-adda somali international award waxauu khadka telefoonka ee london ugu warrameeyey waryahayga sahra cabdi axmed
sida aad ku dhegaysateen idaacadeheeni shalay iyo xalayba waxaa shalay magaalada hargeysa ku geeriyootay fanaanadii soomaaliyeed sahra axmed jaamac iyada oo isla shalayna la aasay aaska marxuumadda ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiin iyo suugaanyahano waatan mar kale wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa sagal mustafa xasan oo warbixintaa nooga soo dirtay allah u naxariistay aaska marxuumad saare axmed jaamac ayaa waxaa kasoo qayb galay abwaano fanaaniin siyaasiyiin aqoon-yahano ehelada marxuumadda iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana dhammaantood bay ilaahay uga baryeen inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qoraaboobe yuusuf dacaale oo tacsi u dirayay sahra naxariistii janna allaha siiyo qaraabadeedii ahalkeedii iyo carruurteedii badnayd si gaara waxaan uga tacsiyadeynayaa milge jaamac oo walaasheeda oo la noolayd intii ay noolaydba oo aanan been ku hadlayn haddaan idhaahdo qof ay ilmo ay sahri dhashay oo aanay milga soo korinin muu korin manahana qaadin abwaan maxamed aadan dacar oo in badan ay kasoo wada shaqeeyeen kana wada tirsanaayeen hoballada waaberi iyo sidoo kale abwaan xasan saleebaan dhuxulaab saalax ayaa iyaguna tacsi u diray iyagoona ka warramay shakhsiyadeedii innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sahre axmed jaamac ilaahay naxariistii janne a ka waraabiyo ubadkii iyo ehelkii iyo dadkii ay ka tagtayna ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo sahre axmed jaamac in badan baan aqaanay ilaa lix iyo lixdankii waan aqaanay waxay ahayd inan karti badan oo aad moodayso inay sida ragga oo kale wax u qabato xooggeedu iyo kartideedu dadka aan daalin bay ahay waxaanan ku aqaanay iyadu waxay ahayd dadkan dadka ururiya ee dadka ka jixsan wax siiya ee aan nafteedun ku koobnayn waxaan ku aqaanay inay caruurta koriso oo caruur badan oo kala oday odaybay lahayd oo kulli iyadaa korsan jirtay ha iyadaa korin jirtay oo dee ayayay ku gaadhay siday caynkaa ahayd marka iyadoo ceeb la-aanana way ku dhimato sidaas dee dadka soomaalida qofna aan waxba u geysana dadka ilaahay oo dhan ay wada walaalayiin marka waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo innagana samiriye iimaan allah inaga siiyo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo sahre axmed jaamac waxay ka mid ahay dadka fanka tiirdhaxaadka u ah sahra bishii ugu dambeysay isbitaalka gargaar bay ku jirtay oo xaalad xanuun ay xanuunsanaysay kullu nafsin daaciqatulmowt qof kastoo inaga midi waa geeriyoonaya bahda fanaaniinta igraan jaamac ubax fahma iyo xamda kuweyn ayaa iyaguna dhankooda tacsi taa la mida u diray waxaa naga baxay garab aad iyo aad noogu qaali ahaa waxaa naga baxday fanaanad qaaliya oo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto qaali ku ah allaha u naxariisto maanta geeri nacdinlaa nagu timi waxaan ka tacsiyadanayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto fanaaniinta bahda saxaafadda iyo awlaaddeedii oon leesamariyo iimaan inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun kulli nafsin daa'iqatulmowt waxaan halkan tacsi tiiraayana uga dirayaa dhammaan ehelkii ay ka baxday maama sahre axmed jaamac oo hargeysa ku geeriyootay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo hooygeeda mid naxariis leh ilaahay ha ka yeelo maamo sahri waxay ahayd maamo wanaagsan ahaydna hormoodkii fanka aynu kaga dayanaynay maalinteedii bay tagtay dilkaa waa lagu wada xukumayay qofba maalin buu baxayaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo mas-uuliyiinta dowladda maxamed muuse abees wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka gaadiidkii horumarinta jidadka sahal maxamed jaamac ayaa iyaguna tacsi taa lamida u diray marxuumadda saare axmed jaamac marxuumadda oo aynu aaskeedii joogno oo dalka iyo dadkaba taariikh ku lahayd waxaannu leenahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo qowlka taabitkaana ha waafajiyo sahra maanta wax kaloo la gudboon oo inagala gudbooni ma jiro waxa inagala gudboon inaynu ducayno waxaan halkan tacsi tiiraayaal uga diirayaa dhammaan ummadda reer somalilan iyo inta afka soomaaliga ku hadasha gaar ahaan gobolka aan ka soo jeednay gobolka sanaag madaxweynaha somalilan ayaa war-saxaafadeed kooban oo uu soo saaray waxa uu isaguna tacsi taa lamida uu ugu diray marxuumad sahre axmed jaamac isagoona ka tacsiyadeeyey dhammaan ehelkii qaraabadii iyo bahda fanka iyo ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxday marxuumaddu inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun sagal mustafa xasan nuur v o w hargeysa ilaah u naxariisto fanaanada sahra axmed jaamac halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatana dhinacii ciyaaraha waxaynoo haya wariyaheenna minnesota maxamuud masacde
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka qaaradda yurub ee kooxaha champions liiga loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale kooxuhu dib isugu soo noqdeen waxaana kooxda kubadda cagta ee barcelona ee gurigeeda camnu stadium ku soo dhowaysay lugta hore ee horyaalkaasi kooxda rooma ee waddanka talyaaniga qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay hal yeebar ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda roome ee rugcadaaga ah daniela de rose ayaa gool otoreetaha iska dhaliyey waxaana qaybtii dambe markii laysugu soo noqday aad moodaysay culayska ay kooxda barcelona saartay rooma inay haddana keenayso inay kooxdu difaaceedu ay goolal otoreetaha iska dhaliyaan ciyaaryahan monoles ayaa isna gool kale oo otoreetaha iska dhaliyey markaa kadibna kooxda kubadda cagta ee barcelona waxa ay la soo baxday dardartii hore ka daran ciyaaryahan bikey ayaa goolka saddexaad ee kooxda saxiixay inkastoo ciyaaryahan aiden zeko u ciyaara kooxda kubadda cagta ee roma uu rajo geliyey kooxdiisa haddana waxaa rajadaasi ceel ku riday luis suwarez oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ka dhigay kulanka afar gool iyo hal oo guushu ay kooxda barcelona ku raacday labadan kooxood ayaa toddobaadka soo socda bartimihiisa mar kale dib isugu soo noqon doona garoonka olombic stadium ee magaalada roma halkaasi oo barcelona booqan doonto hase ahaatee kulankii la yaabku waxa uu ka dhacay gegida anfield ee magaalada liverpool waxaana soo booqatay kooxda manchester city oo masaafo sidaan uga fogeyn ka timid oo soddon mayl oo keli ah u jirtaa halka ay kooxdahalka ay kooxda liverpool degan tahay waxaana kooxda kubadda cagta ee manchester city intaanay garoonka soo gelin ka hor baskoodii weeraray taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool iyagoo qaarkood waxyaabihii ay ku tuureen ay dhaawac baska gaarsiiyeen hase ahaatee arrintaasi waxaa ka sii darnayd markii garoonka lasoo galay sida loogu durduriyey kooxda kubadda cagta ee manchester city qaybtii hore ee ciyaartu soddon daqiiqo markay socotay kooxda liverpool waxay lahayd saddex gool halka manchesterna aanay waxba dhalin qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqdayna wax kale way la imaan weysay kooxdu inkastoo ay wacdara la soo gashay qaybtii dambe guuldaradan soo gaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city ma ahan markii ugu horreysay oo guriga anfield ee liverpool lagu dharbaaxo horyaalka dalka ingiriiska ayay ahayd markii kooxda kubadda cagta ee liverpool ay kaga soo badisay afar gool iyo saddex walow ciyaartaasu qaybteedii hore ay goolal fara badan kooxda baar liverpool ay dhalisay kulankan lasoo noqonaya ama kulanka lugta labaad ee ka dhacaya guriga manchester city ayaa dadku haatan isweydiinayaan awoodda ay manchester city u yeelan karto in ay saddex gool ka soo noqoto ooy afar gool la timaado taasi oo dabcan ay adag tahay hase ahaatee dalka ingiriiska haddii ay jirto koox ka soo noqon karta saddex gool waxaa la leeyahay waa kooxda kubadda cagta ee manchester city walow marka laga hadlayo koobka kubadda cagta ee kooxaha ee qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaano taariikh ahaan marka la eego labadan kooxood shaqo iskuma lahan liverpool koobkaasi sannado badan ayay ku guulaysanaysay mar kasta oo ciyaarihiisa samifinalka amaba kuwartifinalka ay timaadana waxaa badanaa loo saadaaliyaa in ay warwar iyo walaac fara badan taariikhdeedu ku abuurto kooxaha ka soo horjeeda waana sababtaasi sababta dad fara badan oo taageerayaal iyo kuwa ciyaaraha ka foolaadaahiba ay rumaysan yihiin inay adkaan doonto kooxda manchester city inay liverpool ka badiso kulanka lagu ciyaarayo garoonka itixaad stadium toddobaadka dambe kulamada kale qaaradda yurub koobka la yidhaahdo europa league ayaa isna caawa fooda waxaa isdaraya kooxaha kubadda cagta ee arsenal iyo c s k moscow sidoo kale real atletico madrid ayaa la ciyaari doonta sportis lisbon halka laziyo ay soo dhoweynayso kooxda zelsburg sidoo kale kulanka ugu dambeeya waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee lebsig iyo olombica makze waxaana kulamadaasi ay lugtooda koowaad dhacaysaa caawa iyadoo lugta labaadna toddobaadka dambe iyana la isugu soo noqon doono dhegeystayaal xubinta ciyaaran waa nagay taatan iyo kulan dambe waa mascadoo idinle sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag maxamuud mascadde aad buu u mahadsanyay markana codka fanaanka iskalaaji iyo heeskiisa
waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qaadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qaadin wanaaga hadday la daadsho xumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaaga hadday la daadsho xumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku hadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
heestaasi fanaanka cabdicasiis kalaaji ayaa u dambeysay idaacadayda subaxnimo inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doonno anigoo maxamed cabdisaare cabdi axmed bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada viyodan leh sidaas iyo subax wanaagsan
wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iwaydaraabadhaanta wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartii u weeqin iwaydaraabadhaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weelkii ka qusto walaacbuu keenayaay adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero
adaa ka fiican walaalnimada